الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات salaadii kusufka ayaan kusoo jirnay axaadiis kala duwanna waxaan kusoo aragnay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh salaada inay dee lahayd laba ragcadood ee laakiin ragcad kastaaba laba qiyaam iyo laba rukuucood ay lahayd taasi waa tii axaadiistu ay u badnayd ruwaadda qaaliban saxaabadii warisayna ay inoogu soo wariyeen waxaan soo aragnayna kollay laba xadiis oo midna jaabir xadiidkii bu ahaa weliba laba dariiquu lahaa mid ahaan bay taasi ku sugnayd xalay baan soo aragnay midna wuxuu ahaa xadiid caaisha oo isagu habeenkii ka horreeyey aan soo aragnay oo labadoodaba ay ku sugnaayeen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh salaada uu tukaday inay labadii ragcadood mid kastaaba saddex rukuucood iyo saddex qiyaam ay lahayd waa intii iyada bal intaasi waana laba riwaayo caaisha iyo jaabir bal caawana intii in ka badan baabaan arkaynaa waana xadiid ibnu cabaas wuxuu markaa musanifku yihi wuxuu u baabisay musanifka adigu me tarjamadaastan ah dee taraajimtan isaguma laasan hore usoo ogaanaybe bal sheegidii la sheegayey ciddii ku tagtay inuu rasuulka ilaahay ama yidhiba sideed ragcadood ayuu markaas waa labadii ragcadood marka laisu wadageeyo sideed rukuucood oo fi arbaci sajadaad markaa tamaana rakacaatin waxaa loo wadaa waa tamaana rukuucaatin waa sideed rukuucood rakacaadku labadii unbaabay ahaayeene wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala xadaثana abubakr bn abi shaybata qala xadaثana ismaaciil bn culayata can sufyaana can xabiibi can dawusi can ibni cabaasi qala anahu qaal sufyaanka halkan inoogu sugani waa sufyaan thawri xabiibna waa nin aynu marar horena soo aragnay oo faqiha caalim ahaa isagu taabiciintii dambena kaba mid ahayo xabiib ibn abi thaabit la yidhaha reer masara oo bal waa ninkii cilmiga la yidhaah waa qeyb khaasatan isaga markii lasoo gaadhay baa cinaayada xadiidka iyo fiqiga iyo janibka loo cinaayooday masar ay kaba bilaabantay intii ka horreysay akhbaarta iyo makaazida iyo waxyaalo kale ayaaba cinaayadooda badani ay ahayd haddaba ibnu cabaas baa wuxuu yihi salaa rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuu tukaday xiina markii kasafatay madoobaatay ashamsu cadceedu hamaana rakacaatin sideed ragcadood macnaa sideed rukuucood oo fii arbaci sajadaatin afar sujuudood dee markaas macood ahaaday macnaa laba ragcadood buu tukaday labadaa ragcadood mid kastaba afar qiyaam iyo afar rukuucood bay lahayd sujuudu semay kordhinoo ragcad kastaaba labadeedii sujuudood unbaabay lahayd taas weeye riwaayada dambe ayaa inoo sii bas ama sii tafsiilin wa can caliyin mithlu dalika cali bn abi aalibna san oo kale ayaa laga soo naqliyey oo markaa ragcad kastaaba inay afar rukuucoodba lahaydba riwaayadii labaad waa tan waxadaثna mحamed iبn muثanى وabubakr بn khalaadi kilaahuma can yaحya اlqadani qala بn الmuثanى xadaثna yaحya can sufyaana qala xadaثna xabib can dawusi can ibni cabaasi walow laba raqam uu ii leeyahay oo malaa dee wuxuu labada raqam mxamed fuad cabdilbaqi uga yeelay midna sideed ragcadood oo afar sujuudood macood baa kuba sugnaa midna tafsiil baa ku sugan kolley xadiidku waa kii hore uun sanadkana marka lasoo gaadho sufyaan iyo xabiib iyo daawus markii horeba way noogu sugnayd ee sheekhyada muslim iyo sheekhyadooda ayuunbaaba isbedel kuba yimi o haddii markii hore abubakr ibnu abi shayba kaba uu ka wariyey muslim maanta moxamed ibnu musani iyo abubakr ibnu khalaad buu ka wada warinaya labadooduna waxay ka wariyeen yaxya ibnu saciid alqadaan yaxyahaas baa la siman ismaaciil ibnu culaya oo isaguna sufyaan kaba wariyay sidaa ismaaciil ba ugaba wariyey wuxuu markaa ibnu cabaas yihi can nabiyi salى اllahu alayh wasalam anahu salaa rasuulka ilaahay wuxuu tukaday fii kusuufin waa salaad kusuufeed buu tukaday suu tukadayna waa tane qara'a uu aqriyey markuu xidhay dabadeed qur'aan buu aqriyey uu dheereeyey uma rakaca uu rukuucay uma qara'a markuu rukuucdii kasoo toosay qiraa'o qur'aan buu dib ugu laamo uu aqriyey haddana qur'aan uma rakaca uu rukuucay uma qara'a markuu rukuucdaa kasoo toosay muu sujuudine haddana qira'a uu dib ugu laamo uu aqriyey qur'aankii uma rakaca uu rukuucay markuu rukuucdaa kasoo toosayna muu sujuudin sida xadiidkii jaabir iyo caaisha ay ahayd halkan eh uma qara'a rasuulki ilaahay haddana qiraa'o kale ayuu dib ugu laabmay uma rakaca markaasuu rukuucay rukuucdaa dabadeed ba ictidaalkii markuu dee dhammaystay ayuu uma sajada sujuuday waa ragcad intaasi qaala ibnu cabaas ba wuxuu uhi walukhraa ragcaddii labaadna misluhaa tan oo kaley ahayd oo afartaa qiyaam iyo afartaa rukuucood ayay lahayd sujuudu seh waa labadii sujuudoodu saasaa markaa maxaa ku taab noqday xadiidkii horeyno ama riwaayadii hore sideed rukuucood halkii rakacaadka laga cabiro waa rukuuce oo dee waxaa markaa xagga sujuuduhuna afar sujuudood ay yihiin waa laba ragcadood oo afar rukuucood iyo afar qiyaam mid kasta ay leedahay sujuuduhu ismay bedelin bal kolley intaas buu baabkani inoogu dhammaaday weli axaadiisna way inoo dambaysaa walow dee ayna xagga dheerayntiyo taa inay kaba hadlaan mooyaane rasuulka ilaahay wuxuu maalintaa yidhi ay noogu iman doonto qeybna aan soo aragnay bal markaa meeshii waxaa jira axaadiisan haddaan dib ugu yar labaadna waa ti aan halkan aan waxu soo exaalaynaynay bal rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh salaadii kusuufkee uu tukaday waxaa iyada riwaayaat mutlaqi way yimaadeen oo salaad buu tukaday ama laba ragcadood buu tukaday ay kuba timi oo kollay taasna dee dadkii faraha badnaa ee saxaabada ahaa iyo riwaayaatkan dee saxiixa inoogu sugan iyo keyrkoodba ee caddaynayay ziyaado waxa weeyaan ka duwan ziyaada salaadihii kale inay jirto taasaa adigu dee lagu xambaarayayo oo idlaaqa halkani waxay keenaysaa in kuwii kale ay kuba xambaaran yihiin laakiin meeshii waxaa jira laba rukuucood inay ragcad kastaaba leedahay waatay axaadiisu u badan tahay waana tay dee jamaahiir alculamaa kuba tegeen in sidaa loo tukanayo taasay kuba tegeen axaadiis laakiin saddexoo kan caawa iyo laba hore aan haynaayo intaa wax ka siyaadsan mide waa saddex rukuucood midna waan haynaayo afar rukuucood bal yaanay muslim inoo dhicin bukhaari may dhicin labada rukuucood wax ka badani bukhaari may dhicina riwaayaatkan saddexa rukuucood iyo afarta rukuucoodba waa muslim dee shan rukuucoodna iyadana way timiba oo abi da-uud iyo ama qolooyin baa wariyey ama horta bazaariyona way wariyeen shan rukuucood xaaladu say noqonaysa axaadiistaasee laysugu geynayaan bal imaam nawowi oo kale raximah llahu tacaala dee halkana isagoo dee kolley loogaba horeeyey waxay xoog yeelayaan ama ay kuba jamcinayaan in meeshii dee maalin keliya rasuulku aanu tukanee maalmo kala duwan buu kusuufkii yimi intii dee xayaatadiisii oo markaa waa waktiyo kala duwan buu tukaday markaa markaa xagga marka la eego tiradan xagga ruku inta rukuucood iyo inta qiyaamay ku kala duwan yihiin waa tacadud ulwaaqica oo markaa dee intuba waa wax jaa-iso marar kala duwan bay dhacdo waa sidii salaadii khawfkaba riwaayaadkii kala duwana aan usoo jamcinay aan idhi intoo dhambiba waa min alikhtilaaf almubaax oo jaa-is weeye wixii inoo sugnaaday rasuulka ilaahay inuu dee kayfiye uu tukaday inay tahay inay maalin keliya salaadiisa khawfkumay ahayne siyaalo kala duwan iyo isagoo welibana duruufta kolba markaa haysatay ay kala duwantahay kol cadowa xaggii qiblada ka xigo kolow jiha kale kaba xigo umaro saasan kuba samaro baltan bay kuba xambaareen taas waa sida dee ibnulmundir iyo ibnu khuseyme iyo khadaab iyo qolooyin kaloo shaaficiye kaba mida ay kuba tagaan oo waxay idhaahaan in lagu wada camal falo umuurahan oo dhamiba wixii sugnaaday waaba dee waa kan muslimnimo barhkood inoo saxiix yeelay jaa-is weeye oo min alikhtilaaf almubaax bal waana imaam nawi si halkan sharaxa muslim xoogeynayo kolle culimo kale a ra'yigoodu taa ka duwan yahay oo duruqdan imakaan aragnay ee muslim inoogu suganay waaba tan abi da-uud oo kale xadiis ubay ibnu kacab shan ragcadood ama shan rukuucood oo dee ragcad kastaaba ay leedahay ba iyadna kuba sugnayd waxay markaa yidhaahaan axaadiidan saddexee muslim aan hayno ka abi daawud iyo bal wixii ka badan laba rukuucood ka badan oo dhanba asaaniidooda maqaal baa ku sugan ama asaaniidoodu lama sina kuwaa hore oo waxyaalaha aanay lama sinayn waxay leeyihiinba riwaayadda int riwaayaadka intooda badan waxa kuba yimi rasuulka ilaahay markuu salaada tukaday maalintii ibraahim dhintay buu ahaa dee laba ibraahim iyo saddex ibraahimna rasuulka ilaahay kamay dhimaneen waa mar keliya ayuu ahaa ibraahim marka kol haddii arrintu tan tahay oo waxay wakti keliya ay badankoodii riwaayaadkani ay ka wada hadlayaanba in dee tacadud lagu xambaaro wax mar keliya dhacay iyada markaa way fogaanaysaa taasna waxay keenaysaa in riwaayaadkii la kala raajax yeelo oo dee bal riwaayaadka ay kuba yimaadeen laba rukuucood iyo laba qiyaam ayaa kuwan kale sanad ahaan iyo badni ahaanba uga raajaxsan arrin kalena way jirtaayo ibnu cabaas iyo jaabir iyo caashaan imika haynaa iyo dee casharkeenna hore wixii kuba yimi saddexdooduba waxay kaba mid yihiin iyadoo waliba caaisha iyo ibnu cabaas xadiidkoodu saxiixayn uu yahay qorooyinkii wariyey rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caley laba rukuucood inuu rukuucay iyo laba qiyaam caaisha jaabir ibn cabdillahina xalay taaba inuu laba riwaayo oo xadiid keliya oo midna waa abu zubayr baa kaba warinayey abu zubayr ayaa ka warinaya waa tii baabka kolley malaa inooguma bilaabmay casharka me markaan cadaabulqabrigii soo dhaafnay baabu ma curida cala nabiyi sala allahu alayh wasalam abu zubayr riwaayadiisii waxaa ku sugnayd afar rukuucood iyo afar sujuudood dariiqii labaad ee xadiidkaasi yeeshee abi zubayr kumay su kumuu sugnayn waa dariiqa markaas bal waxa weeye caba ibn abi rabax baana jaabir ka warinaya kolley nin cabdimalik la yidhah baa kasii warinaya xalay ay gaba dhacday dee ninkii sanadka marka horeba kusugnaa dariiqa ka horreya cabdimalik ibnu sabax weeye lakiin ninkaasi cada ibn abi rabax ma soo gaadhin cabdimalik ibn abi sulayman ba la yidhaha ninkan kaba warinaye ayay dhacday marka xadiidkani baa labadiisii dariiq ay kala dhaceen oo waxay leeyihin qolooyinkani sidanba waa kuwii wariyey waaqacaduna saasaa riwaayaadka intoodii badnayd ay kuba yimaadeen riwaayaadkan kalena kolley asaaniidooda bal kalan baa kuba sugan saa daraaddeed waxa ay raajax yeelayaan inay labadaas un tahay oo ibnulqayimna wuxuu soo naqliya oo shaafici iyo axmed iyo bukhaariba kaba soo naqliya inay ku tirinayeen ziyaadada laba rukuucood kaba badanba inay tahay dee qaalad raawi ka dhacay ay tahay arrinku taa inaanu ahayn bal dee xafnu xajar suu sheegu leeya asaaniidana waxbaa ku suganna wuxuu dhaha umuuraha bayhaqi iyo ibnu cabdilbarba waa cilada iyo waxyaalaha kuba sugan way cileeyeen oo xadiidkeena dee xabiib oy leeyihin halkan daawuskamuu maqlin iyo laguma cileeyey bal markaa waxa ay tahay dee qolooyin aimada qaarkood ikhtilaaf mubaaxa iyo ha kaba dhigeen tacadud ulwaaqice janib kale waxay leeyihin aimada qaarkood waham iyo qalad bay tan kuba tirinayaan waxay leeyihiin ame waxa inoo sugan oo rasuulka ilaah inooga sugan waa labadaa rukuucood bal ibnu taymiyana wuxuu ku tiriya axaadiisan laba rukuucood wax ka badan ba ay kuba timi muslim inay yihiin axaadiis lagu naqdiyey isaga laguma naqdiyey inay yihiin bal markaa arrinka jira waxa weeyaan markii horena hadalka u yar dibdhigayey arrinkan baa jira oo see lagu jamcinayaa dee waxaan aimada aan sheegaya waxay leeyihin may waa tarjiixun riwaayaadka la kala raajax yeelo riwaayaadkan labada ka badanna waa marjuux waa laga raajaxsan yahay oo waxaa raajaxa riwaayaadka laba uun rukuucood ee qolooyin ku jamciyey tacadud ulwaaqica kana dhigay min alikhtilaaf almubaaxna way jiraano waa taa aan qolooyin inoogaba magacaabay arrinka jiraana waa arrintan timi ah riwaayaadka badankooda ku yimi maalintii ibraahim inuu dhintay ahaana waxay raajax yeelayaan inaanay tacadud meeshii jirin ibnu cabaas iyo caaisha iyo jaabirna sida kalena waa lagaba wariyey haddii bal tacadud la idhaha waxaa la odhanaya labada xaalaba way u joogeen haddaan tacadud la odhan oo weliba xadiidka jaabirian soo aragnay laba dariiqo uu leahaa xadiid keliya unbaa labada siyood ay ku kala yimaadeen taasi waxay keenaysaa bal in la raajax yeelo riwaayada labadoo wixii ziyaadada la iska daayo taasay keenaysaa baabu dikri nidaai bisalaati lkusuufi asalaatu jaamica wuxuu baabeysan yahay baabu dikri nidaai bal dhawaaqa la dhawaaqayo bisalaati lkusuufi salaada kusuufka marka dadka loogu yeedhayo lagu dhawaaqayo asalaatu jaamicatun ama asalaata jaamicatan hore sidan usoo yar marnay taas waxa weeye ayuu baabkeedii yahay oo waxa adigu baabaysan yahay dee aadaab ma laha salaadan kusuufku iqaamana malaasti aan ciidda iyo istisqiya aanay uba lahayn laakiin halkan maxaa rasuulka ilaahay kaba sugnayd inuu dee la dhawaaqo dadkii asalaata jaamica taa loogu dhawaaqayay bal haddaba wixii halkaa kuba yime kusoo arooray ayuu baabkiisi yahay وحدثني حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية وهو شيبان النحوي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن صلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص لسند كلي de wax saasoo markaas dee kujoogsi ma lahaba laakiin arrinka jira un baa waxoogaa yaroo dee malaa kolkol marka kunya un ay timaado ruuxa ishtibaah imanayo weliba marka kunyadaa nin kaloo la wadaagsaday jirtana ishtibaah uu sii adkaanaya ama magacaase marka hore sanadka hore uu muslim inoo soo dhameeyo ilaa saxaabigii gaadhay cabdillahi bn camr bn caas sheekiisa maxamed ibn raafic waxa u sheekha abunadr kolley laba noo abunadr la yidhaha asaniidda way ku yimaadaan ama kitaabka way ku sugan yihin oo waani soo maray in waa nin mutaqadim oo taabici oo salim bn abi umaye aynu kuba soo maray oo ka abunadr nina waa ninkan aan hayno oo waa nin isagoo atbaacu taabiciintii ah raggoodii ugu dambeeyey oo hashim ibn اlqasim laqabkiisana qaysar la idhaha kunyadiisuna abunadri oo isagana kitaabka hore waan uguba soo aragnay ee waa hashim ibn اlqasim ninkani arrin kalena way jirtaayo abu mucaawiye kitaabka aada ugu soo noqnoqdaa waa jira waxaana abu mucaawiyaha riwaayaadkiisa u badan aan soo aragnay waa acmash isagu sheekuu yahay oo acmash ka e acmash kasii warinaya waa talaamiidii acmash waxaanan soo sheegnayba acmash axaadiidiisa ninka ugu aqoon badnaa ama ugu xifdiga badnaa inuu abu mucaawiyaha caawana abu mucaawiyaan haynaa bal markaa labada abu kan waa kan magaciisii shaybaan ayaa inoo yaala abu mucaawiyaha acmash ka warinayana waa nin indhala-a buu ahayo moxamed ibnu khaazim weliba magaciisu waa magac keli ah khaazim magaca abihi waayo kuwa kale waa xaazim bay noqdaan isaga khaazim ah ninkaas haddaba ninkii maaha abu mucaawiyata dariir aynu in badan soo aragnay ee moxamed ibnu khazim ee waa kan shayban shayban ibnu cabdiraxmaan ayaa la yidhaahaa kolley ninkan baa ka da-weyn isaga waxaanaynu soo aragnay horeynu soo aragnay isagoo waliba annaxwiyu ay nisbadaasi la socotoon horena usoo sheegnay culimadu say yidhaahaan annaxwiyu maaha cilmigii naxwada looma nisbayn ee waa jilib malaa azdi kaba mid ahaayo naxw lagu magacaabayo magacan lahaa ayay nisbadu tahay maha fanigii iyo cilmigii naxwada inay nisbadu tahay waana tan dee anaxwiyudan shaybaan ibn cabdiraxmaan baa la yidhaahaa bal ninka saasa weeye yaxyuna waa ka sanadka dambeba waa halku isugu imanayaan labadiisa dariiq ee imika u yaxya ibn abi kahiir weeye oo inooguba jiray qolooyinkii lixdaa inooguba jiray haddaba bal intaas weeye yaxya isugu yimaadeen yaxya wuxuu ka warinaya abu salamata ibn cabdiraxmaan oo wuxuu yihi can khabari cabdillahi bni camrin markii hore can cabdillahi bni camrin imikana cabdillahi bni camrin khabarkiisii manaa waxa weeyaan waa wuxuu ka maqlayba oo dee ibnu khuseyme iyabaa waxa kuba sugnayd xadathanii cabdullahi bnu camrin xadiidkana waa warkiisii oo looga sheegay ma aha waa wuxuu isaga kaba maqlay cabdillahi bni camrin saxaabigaasi wuxuu yihi saxaabigaasi qaala anahu qaala lama nkasafat ishamsu cadceedu markay madoobaatay calaa cahdi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam waqtigii rasuulka nuudiya waa la dhawaaqay oo waxaa lagu dhawaaqay b biasalaata jaamicatan kolley xuruufuljar markay xikaayo ay tahay waxan ay gashay wax dee sidii laftigiisii laga xikaayoonayo ma yeelato camal ma yeelato oo sidaasaan u aqriyayba bisalaata jaamicatan sababtu waa lafdigan waa xikaayadii laga xikaayoonayay lafdigii si loogu dhawaaqayo ama dhawaaqu uu ahaa imika markaasoo waa baab xikaayo oo camal dee ma yeelanayo xaraf ka jir ama xuruufuljar marka halkaa taasiir iyo raad kuma yeelato marka asalaata jaamicatan baa loogu dhawaaqay halkana waxaan filayaa in waxay noo horeeyeen de halkanay inoo sugan tahay xataa ciidda oo kale o asalaata jaamica waa la odhanayaa shaaficiye ay yidhaaheenba waa qiyaasun si aynu soo maray iyo mursal zuhrina waa jiraaye qiyaas halkan lama qiyaas qaatay ba hidata inoo sugantay waatan waxyaalaha kale inooguma sugnaa in الصلاaةa jaaمicatana kolay tan way icraabeen ama way kuba dabdiyeen iyadoo aلصalaaةu jaamicatu la yidhaahna laguma dabdi bal haddii la yidhaaho aلصalaaةa jaamicatan ka horena iqri ahaan buu ku nasbisnaanayaa oo waa dadkii baa la faraya lagu adkeynaya inay yimaadaan oo uxduruu salaata salaada kaalaya u kaalayo salaadii laazima weeye jaamicatanna markaa xaalay tahay mid dadkii jamcinayso waa la xaalayn haddii la yidhaho aلصalaaةu jaamicatuna de waxay noqonaysaa salaadani ama asalaatu salaadii jaamicatun datu jamaacatin waa mid jaamicooyna kulminayso ama jamaaco saaxiib oo de waa dadkii baa loogu yeedhayay oo aadaan iyo iqaama jirida taasaa loogu dhawaaqay farakaca rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam ragcatayni rasuulki ilaahay wuxuu rukuucay laba ragcadood ayuu tukaday labada ragcadood halkan waxaa looga jeedaa waxa weeye waa rukuucaan weeye maaha laba ragcadood eh waa laba rukuucood baa rasuulkii ilaahay rukuucay oo maxay fii sajdatin sujuud ku sugnaaday sajdada halkana ujeedadu waxa weeye waa alrakcatu bitamaamiha waa min idlaaq ljusi wa iraadati lkul oo dee sujuudii baa imika la idlaaqay waxaa looga jeedaa ragcad dhan lafdigaa hore ragcadda horena waxa weeyaan waa laba rukuucood oo wuxuu markaa taa marka la yidhaaho uma qaama farakaca rakcatayni fi sajdatin haddana uu kacay rasuulki ilaahay o wuxuu rukuucay laba rukuucood saasaan ku laqbaynaya oo fi sajdatin waa fi tamaami sajdatin ragcad tamaamkeeda ama dee dhammaanteed ku wada sugan marka saan idhaahno xadiidku wuxuu waafaqsan yahay axaadiistii badnayd aan soo aragnay xadiidkii ibnu cabaas iyo caaisha iyo kuwii dee ahaa labaduba inoogu sugnaa kitaabke rasuulkii ilaahay laba rukuucood inuu dee laba ragcadood oo mid kasta laba rukuucood ay leedahay inuu tukaday ayuu xadiidku marka saan idhaahno kuwa ayuu waafaqaya macnuhu waxa weeyaan un araca farakaca rakcatayni dan macnaa waxaan ku fasiraynaa rakaca rukuucayni fii sajdatina waa fii ragcatin waa laba rukuucood oo laakiin ragcad sujuud dhexdood ama ceed ahaaday haddaan taa aynaan odhan oo ragcad kastaaba laba rukuucood iyo laba sujuudood inay leedo daahirkiisan aan keeno de wuxuu keenayey imika labadan dee imika rukuucdiina in la tasniyeeyaba sujuuddiina sujuud keliyaba ay noqoto oo dee taasna cid kuba tagtay iyo waxa dee waafaqaya maba jiraani macnu taa weeye marka wuxuu yihi suma julliya can ishams cadceedii baa wixii daboolay ama madowgii ka tegay way caddaatay faqaalat caaishatu ibnu camri baana ka warinaya oo haddii dee uu ka wariyo abu salamana mutasilun baabay inoo ahaan layd waayo meel bukhaari ah waxaa dhacday bukhaari halkan qaala qaalat caaishatu oo qaaladaa ixtimaal meeshuu jiro inuu abu salama yahay dee abu salamana waxa weeyaan ba caaisha waa dadkii axaadiisteeda badsaday be dad kale kaba badsaday bu ha-aad u badsaday ama dadka iyagu aad axaadiisteeda badsada u kaba mid yahay oo waa mutasilun bu taasna inoo noqon haddii aan kaba dhigno ibnu inuu cabdillahi ibnu camrin leeyahayna waxaa ku sugan nun riwaayatu صaxaabiyin can صaxaabiyin waa xadiidkii riwaayo saxaabi warinayo saxaabi kale kaba warinaye caaisha waxay tidhi ma rakactu maan rukuucin rukuucan rukuuc qatu waa weligayba waade intaas oo darfu istiqraaqi ma mada min aلzaman weeye walaa sajadtu maan sujuudin sujuuda qatu kana adwala minhu rukuucda ama sujuudda ka dheeraa oo caaisha waxay leedahay dee salaada maalinta rasuulku dadka tukiyey rukuucdii aad buu u dheereeyey oo weligayba rukuucla dheerara maan arago maan rukuucin sujuuddiina uu dheereeyey waa ti aan lahayn walow axaadiistu aanay badnayn waa kan inoogu sugan tahay sujuuddiina inuu dheereeyey axaadiis kalena way inooguba timi oo sujuuddana waa la dheeraynayaa oo waa la dheeraynaya kollay laba qowl oo shaaficiyadu ay leedahay midna weeye lakin de qowlkii labaad ee shaafici bal matsalan waxa weeyaan bugaydina dee kitaabkiisa kuma sugnaaba weeye riwaayo shaafici haddaba sujuuddina waa la dheerayn sujuudtaa ka dheerna maan sujuudin kana adwala minha وxadaثna yaحya بن yaحya qal aخbarana hushaym عan ismaaعiil عan qays بn abi xaazim عan abi mascuudi الأnصariyi qala qala rasuul الlahi slى الlahu عalayh وasلم sanadka waa dad aynu soo aragnay yaحya بn yaحya de hadalkiiba dah atamimi hushaymkuna waa imaamkii hushaym بn bashir ismaaعiil kani marar hore aynu soo aragnay waa ismaaعiil بn abi khalid الaxmasi oo taabiciya qayskuna waa isla reerun qays ibn abi xaazim ismaaciil ibn abi khalid kana qays ibn abi xaazima waa ninkaan nidhiba taabiciinta marka la eego dabaqaadkooda la tirinayo dabaqada koowaad ee taabiciinta waa isaga keligii cid waa wadaagsatay ma jirto waan in tobankii jannada loogu bishaareeyey ba wax ka wada wariya waayo cid kale lama hayo taale walow xaakim midhan magacaabe laakiin dee kuwa kale uxun baa kaba dhiman dabaqada koowaad abi mascuud waa saxaabiga cuqbat bna camrin wuxuu yihi markaa saxaabigaasi qaala qaala rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam ina shamsa cadceeda iyo walqamara dayixu aayataani laba aayadood weeyo min aayaat illahi dee ilaahay waxdaaniyadiisa iyo taa daliilka uba ah yukawifu llahu ilaahay waanu ku cabsiinayaa bihimaa cibaadahu isbedelkoodan iyo tagayurka ku imanaya iyo iyadoo dee qiyaamada waxaana dhici doonaan waaba xusuusintaa lasii xusuusinayo ilaahay wuxuu ku cabsiinayaa addoomihiisaba ee waana sidii ilaahay yidhiba kuwanuun hadday gariir dhaco haddii wax kala dhacaan wamaa nursilu bilaayaati ilaa takwiifa aayaadkaas ee waxaanu u diraynaa waada in wax lagu qaato dadkii bal ay toobad keenaan ay baraarugaan oo waa cabsi gelin ayaaban waxa weeye aayaadkaas uba diraynaa waa ti bay waafaqsan yahay xadiidku yukhawif llahu bihima cibaada wa inahumaa cadceeda iyo dayixu laa yankasifaani ma madoobaanayaan limowti axadi min annaas axad dadka kaba mida geeridii dee maalintaasna ibrahim markuu dhintay yidhaaheen ibrahim bay umadoobaateen faidaa ra'aytum haddaa aragtaan minhaa waa aayaadkaas dee imaka haddaan labadooda wada celina minhuma bay ahaan layde de waa ina wuxuu yihi aayataani min aayaat illahi waxyaalaha aayaadkaas de iyaga madowgooda uu kaba mid yahay ama shay-an waxaa kaba aragtaan shay-an mina fasalluu tukada salaad wadcu llaha ilaahay barya salaadna kayfiyadeeda waa taan soo ogaanay ilaahayna barya xataa yukshafa maa bikum ilaa la faydayo oo waxaa idinka idinkuba sugan oo dee waxaan dabooliyo taasi ay kaba tegayso ducada xataa haddii salaadii aad dhamaysaan iyadoo weli arinku madowgii uu sidii jiro dee istikfaartii iyo dikrigii iyo ducadii ilaahyo taa wada weeyaan ilaa waxaasi ay sideedii caadigaha kuba soo noqonayaan وxadثna cubaydاللahi بن mعاad بن العنbariي وyaحyى بن xabيb qal xadثna mctamir mctamir بن سlayman بn drkhan عan ismاعيil عan qaysi waa labadii marka dhaweyd baan soo haynay عan abi masعuudi أna rasuul الlahi صلى الlahu عalيه وasلم qal iن الشhمس والqmra cadceda iyo dayxu laysa ma ahaanin shaniyo yankasifaani kuwa madoobaanaya لmowti أxadi min الناas walakinahmaa aayataani min aayaati illahi waa laba aayadood oo aayaadkaa ilaahay kaba mid ah ee faidaa ra'aytumuuhu waa waxaa iyaga daboolayo maama madkuurkaas faidaa ra'aytumuuhaaba ana bukhaari way dhacdee ma ra'aytumuuha humaaba labadabe faqumuu kaca oo fasalluu salaad tukada oo de waa salaadiina kayfiyada u tukada ilaahayna barya toobadkeena istikfaar iyo dikri la yimaada sadaqa laba baxa waxyaalahaas oo dhami balaayada ayay waxyaalihii daafacaya yihiin وxdثna abubكر بن abي شhaybta qal xadثna وkiع وabو اسامة وبن نmayr xا وxadثna اسحاq بن ibrahيm qal أخbarna جرير ووkiع xا وxadثna بن abي cمر qal xadثna سفyاn ومrوان kulhm عan اسmاعيل بhda الاسناad xadiiثku waa kii hore un matne inooma soo socdo lafdiye ay ku yar kala duwayin qolooyinka dambe mooye rag badanna sheekhu waa israaciyey maka halkan markii hore abubakr ibn abi shayba ayuu sheekiisii uu ka warinaya xadiidka noqdo saddex sheekh buu ka wada warinaya abubakr wakiic iyo abu usaame iyo cabdullahi ibnu numayr haddana isxaaq ibnu ibrahim buu dib ugu laabmo sheekiisi iyo muslim oo isaguna lagu ka warinayaa mid raggii hore ku jiro waa jariir ibn cabdilxamiid iyo wakiic ibn ljaraax ibnu abi cumar buu haddana xadiidkii waa kan xa'di dabadeed dib ugu laabmay oo isagu ka warinaya sufyaan ibnu cuyeyne iyo marwan alfazari haddaba intan kulluhumna wuxuu wadaa waa sufyaan iyo marwan iyo jariir iyo wakiic iyo ibnu numayr iyo abu usama waa lix markaa wakiic laba goor buu soo noqday intooduba can ismaaciila ismaaciil ibn abi khalid alaxmasi bay xadiidka ka wariyeen bihada lisnaadi isnaadkuna waa can qaysin can abi mascuudin alansaariyi wa fi xadiidi sufyaan wakiicin haddaba sufyaan ibnu cuyeyne iyo wakiic ibn ljarax xadiidkooda waxaa ku sugnaa inkasafat الshamsu yowma maata ibrahimu oo cadceeddu waxay madoobaatay maalintii ibrahim iyo waxa weeye uu dhintay dee kollay aqwaasha culimadu ma rabiic bay ahayd ma dulxijay ahayd ma dulxijo kollay marka yidhaha bisha tobankeedii rasuulka ilaahi sanadii tobnaad ay leeyihiin kollay ma dhacayso waayo rasuulka ilaahi ma joogin markaa ma madiine ma joogino dee xajku kuma maqna ee bal waktiyay magacaabeen oo dee sanadii tobnaad bay ahla siyar yidhaahaan laakiin bisha oo kale tasmiyadooda in bal taas weeye waxba dee muhimku yoomkaasi maalintii uu inanku dhintay ibrahim dhintay una cadceed madoobaad baa dhacay dadkuna hadaladaasay yidhaaheen rasuulka ilaahina dadkii intuu salaadii tukiyey ayuu dadkiina arrintan ku baraarujiyey dee horeba loo odhan jiray inaanay waxba kaba jirin waxyaalahan iyaga madowgooduna wax dhulka ka dhacay aanu calaaqa laba lahaynba ee wax iyagu ee taasna ay tahay un dee aayaadka ilaahay kaba mid ee uu takwiifaan uba soo diraya xataa sabab macruufa haba haba lahaadeenbe bal taaba weeye faqaala naasu dadkii baa waay taasi ba waxay idhaheen inkasafat limowti ibrahima markaasaa rasuulka ilahay hadalkaa yidhi markuu salaadii ka baxay dabadeed xadaثana abu camirin اlأshcariyu cabdullahi bn baradin ومحamed ibn اcalاء qala xadaثana abu usamata can buraydi can abi burdata can abi musa radi allahu canhu qaala sanadku isagoo sidan oo kale u yaala hore waynu marar usoo aragnay isagoo sidan un wada ah bal markaa waxaana ku jira niman dhowrahoo isku qoysahuno abu camir alashcari oo dee sheekyadan muslimaba magaciisa waa kan cabdullahi bnu baraad baa la yidhaahaa waa reer ashxar abu musa alashcarina waa reer ashxar maana bal matalan taas oo kale oo cabdullahi bnu baraad ibn yusuf ibn abi burdata ibn abi musa alashcari weeyaan marka buraydkaas uu kaba warinaya hadda sheekh laakiin uu udhaxeeya cid baa udhaxaysa abu usama udhaxaysa buraydkaasna waa burayd ibn cabdillahi ibn abi burdata oo abu burdahan markaa burayd uu ka warinayo abu burda awo burayd awowgii weeye dee abu musana waa abu burda aabihii weeyaan oo markaa dee waa dad isdhaldhalay un bay kuman yihiin walow cabdillahi ibn baraadkaas buraydkani adeer uu noqonayo ee nasabkiisa aanu ku jirin si abuburdu dee nasabka kuba imanaya isaguba uu awow noqonaya qaala wuxuu yihi marka abu musa khasafat الshamsu fi zamani nabiyi salى اllahu عalayh wasalam rasuulki ilaahay waqtigiisii bay cadceedu madoobaatay faqaama uu kacay fazican xaalu yahay isagoo argagaxsanba rasuulki ilaahay khawf iyo cabsiba oo taa aynu soo marayba xataa dabayl hadduu arko kacaysa daruur hooreysa hadduu arko oo rasuulka ilaahay dee waa macrifadiisaa weyneyd iyo khashadiisii badnayd baaba uu ka baqanaya waxaan inay wax kalaba ay kaba dhashaan oo ciqaabba ay isu rogaanba oo markaasuu rasuulka ilaahay taa cabsi baa gelaysay ilaa wixii uu meesha dee ama dabayshiina ay e meeshii kaba baxdo ama dee daruurtiina ay daado bal markaa tanna rasuulka ilaahay isagoo argagaxsan buu kacay oo yaksha ka cabsanaya an takuna saacatu saacaddi inay ahaato mid xaadirtay ama inay saacaddiba dhacayso waxani uu yahay ina waa tan qur'aanka wakhasafa alqamar iyo dee cadceed iyo dayaxlaysuba geeye iyo cadceed dayaxmadoobaada iyo cadceed oo ida shamsu kuwirat iyo madaahirtii qiyaamaday kaba mid ahayd waxyaalahaniba inay madaahirtii qiyaamada yihiin isagoo ka cabsanaya kolley asaacatuna way noo damisan tahay ama rafcsan tahay oo dee kaanadan ba halkan taama ah oo uma baahna markaa khabar ma qaadanayso oo wuxuu ka cabsanaya un an taxdura saacatu saacaddiiba inay timo waxaana saacaddii oo timo ay tahay taasuu yihi xataa ata lmasjida rasuulka ilah ilah masjidka yimo macnaa wuxuu ihtimaamay dee waa salaadas loo tukado waa u degdegay bal xadiidka intaynaan dhamayn abu muusa halkan wuxuu ka cabiray faqaama fazican yaksha an takuna saacatu isagoo argagaxsan oo inay qiyaamadiiba timi ka cabsanaya ayuu kacay kolley cabsiduna dee daahirka waa la gartaayo oo ruuxii cabsanayo dee cabsanayo ruuxaa dibsanoo rasuulka ilaahay xaaladiisa waa kaba muuqatee laakiin inuu ka baqanayey inay qiyaamadiiba ay tan tahay taasi waa wax qarsoon oo dee haddaan isaga xaggiisa dee aanay jirin qariino tilmaamaysa ama hadal laga maqlay kolley aan taa lagu dareemi karin marka ishkaal bay halkan culimadu kolleyna weyna si fiican buu soo khulaaseeyey walow ziyaadaad iyo hadallo xaafid ibn xajar fatxulbaariya kuma sugan ay jirtee bal inta sheekan kuma gaabsanayaaye wuxuu leeyahy xadiidkan ishkaal baaba meesha iman kara ilaa dee hadalkan abu muuse maha xadiidke waa hadalkan abu muuse lagu tiriyo inuu wax mushkila yahay xagga laga tirinayaa qiyaamadu ama saacaddu muqadimaad fara badan bay leedaho rasuulka ilaahay ka warramay uu sheegay ilaa waxaa la arkay inaanay dhacahayn ashraadeedii waaweyneyd baa kaba mida cadceedoo xagga kale kasoo baxday iyo dab daabadii iyo dajaal iyo nebi ciiseoo soo degay iyo umuuro kaleo rasuulka ilaahay tilmaamay oo dee isaga dhimashadiisa markuu tirinayay waxyaalaha imanaya qabla saaca ay kaba mid tahay oo in kunuusu faris wa kisra dee iyaga la hantiyo oo fii sabiillahi laguma bixiyo iyo khawaarij in lala dagaalamo iyo turkiya in lala dagaalamo iyo waxyaalo fara badan oo rasuulka ilaahay sheegay iyo khulafo inay jiri doonaan badnaan doono iyo waxyaalahaas oo dhan oo rasuulka ilahay yihi waa intaanay saacadu dhicin way iman doontaa iyo waxyaalo kaleo dee calaamaadkii a barhkood la arkay badhna ay dambeeyaan de marka kol hadday taasi jirto see la odhanaya rasuulka ilaahay wuxuu ka baqanayey inay saacaddi joogto bal markaa wuxuu leeyahay halkan jawaaba dhowray culib uu inoo soo naqliyay bal nawi maa ku gaabsane mid weeyaane waxaaba laga yaabaa bay leeyihin kusuufkani inuu dhacay intaan rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh umuuraha la ogeysiin oo intaanu ogaan saacaddu inaanay dhacayn ilaa waxyaalaha la arko in loo soo waxyoon in kusuufkani uu dhacay baa suurtagalo aanu markaa ogeynba markii dambe loo soo waxyoodayna uu sheegay markaasi waa jawaabay lakin jawaabtaa waxa fogeynaya waxaan deehayna waa markii uu ibraahim dhintay ibraahimna sanadii tobnaad oo waxyaalaha iyo wax ka badanba rasuulka ilaahay sheegay ayay ahayd oo waaba rasuulka ilahay xayaatadiisa aakhirkeed bal taasi waa mida waa jawaab arrin kalena oo dee halkan la odhan karo waa tan wuxuui talabaad waxaaba suurtagala wuxuu rasuulka ilaahay kaba cabsanayay inay inay dee tani noqoto muqadimaadkii wax kaba mida oo waxyaala dee iyada calaamaadkeedii iyo hordhaceedii inay tani kaba mid noqoto bal taasna waa mid arrinka saddexaad waa raawigi inuu umaleeyeyba inuu rasuulka ilaahay waxaanu kaba cabsaday inuu dee qiyaamo ay tahay danigii raawiga weeye ee laakiin taa kama laazimayso rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu aley de isagoo degdego u ihtimaamaya salaad waa soo baxaybe laakiin inuu taa uba malaynayo dee hore waataynuu soo maray markaa ama uu daruur arko horeyso oo kale ama dabayl uu arko in laga dareemi jiray taasoo dee waa ti aynu sababtaasna usoo sheegno inuu kaba baqanayay inuu nooc ciqaabeedba uu noqdo waxaan ciqaab kale uu hordhacba uba yahay bal umuuraha waa kuwa dhow dhow weeyaane bal muhimku waxa weeyaan de qiyaamadii waa run oo ilaahay waa ka inoo sheegay qur'aanka inay ka lamxil basar oo aqrab ay kuba dhacayso inaanay cidi ogeyn marka ay imanaysana oo cid ka warrami karta aanay jirina taas laakiin dee calaamaad kala duwan bay leedahay oo ila calaamaadkaasi muuqdaan waxa weeyaan qiyaamadii ma dhacayso lama odhan karo qiyaamadu sanadan iyo bilahan iyo waxaan ay dhacaysaa oo taas oo waxa dee taa iyada lama odhan karo way dhacaysaayo dee deg degna way ku iman waanay dhawaato umadi naga dambaysaa ma jirto lakin de wixii rasuulka ilaahay kaba waramay barhkoodna ay qur'aankaba inooguma sugnaayeen ilaa umuurahaasi ay muuqdaan qiyaamadii dee ma dhacayso weeyaan oo bal deetuu inoo sheegay islaamba inaanu markaa qiyaamada ay dhacaysa dhulka aanu jooginba weeyaan bal markaa way de de kol kolba dadku waxyaalahan ay maqlayaan oo de imaka maalmo dhaweyna way wadeenba oo malaa jimcii dhaweyn oo ilahay ber hore dee tanabu-aadkaa kuwa ay sheegayaan oo qiyaamaa dhacayso de waxaa gaalada oo kale oo barhkood de iyaga watay ku yimaadaan kolkol koray magaalooyinka kaba baxaan iyo waxbaa la sheego adduunyadii waa la rogayaa iyo de waxaa laga yaabaa dadka dacaafla imaana inay waxyaala rumaystaan o taas lakin de wax ka jira ma jiraan umuuruhuna de taas maaho waqtigu sidan yahay bal de waxyaalo kale inay yimaadaan ma qiyaam waxaa jirtay sideed boqol iyo sideed sagaashankii hijirada ayaa sideed boqol iyo sideed sagaaشhankii hijirada ayaa kol masr dhexdeedii weyo haddaba waa waktigaas waa waktigii qarnigii sagaalaad akhirkiisii culimadii waaweyned ama waktigaas waaba joogtay ayaa maxaa la isla dhex maaraystay qiyaamadii waa qarniga madaxiisa imanaysa waa laba sanood baaba ka joogay oo qiyaamadii waa dhacayso dee taa waraaqo saas oo laysla dhex maarsa sideed sagaashankii raggii markaa joogay dee sakhawi waa joogay suyuudina waa joogay markaasa waxaad oga jeedaa bal suyuudi risaale u leyahy waana mawduuca risaaladiisi maanta walo dee waxyaalihii uu daliishanayo kolkol imika aad moodo waxyaala la la dhaafo kale inay jirto ama se u daliishanaya hadii loo daliishado wakti uu xadiday dee aanay waxa weeyaan arrintu aanay noqonayno risaalo siyudi qoray carta madbuuca maanta xawihiisa ay ku dhex jirtaa gaar iyadoo loo madbucay maarag lakin kitaabkiisana alxawl alfataawa ayay ku dhex madbucaysan tahay marka arrintiisa waxay ahayd laba sandoodna qarnigii way ka harsanaayeen horta suurtagal maaha inay tan qiyaama ku dhacdo oo muqadimaadkeedu ayaaba boqol sandood iyo waxyaalo uma baahan oo in qarniga dee kunka marka la gaadho laydhaa oo dhacaysaa un mooyaane lakin imika suurtagal maaho waxyaalau wadwaday u wadi u lahaa dee wuxuu tiriyo dee waxyaalahaasi intay ubaahanayaan oo dee muddo laba boqoloo sanood oo waxyaalahaasi ubaahanayaan bu yihi lakin hadalka dee iminkaan uga jeedo wuxuu risaaladiisa ku qoray oo cinwaanka risaaladaba ah cadayntii la cadaynaya ama mujaawasata hadihi ummati alf inay ummadda maxamediyadi waa sa wadcigeedu iyo kun sanadood gudbayso sideed boqol iyo sideed sagaashan kun sanadood ay gudbayso bal taasi waa caadi o de wixii u daliishaday ama mucdayaadkii way keenayen waa tan aan leenahay dee umuurahaas calaamaadka dee wakti dheer bay qaadan karaan lakin hadal bu yihi lakin kun iyo shan boqol ma dhaafayso hadalk kun iyo shan boqol ma dhaafayso imikana waxyaalihi markaa ku diideen oo dhami ulahaa waa inay waxaasi muuqdaan midna kamay muuqado risaaladiisa waa madbuuco dee mujaawasata hadi lumma can alf u leeya lakin hadalka gudaheedu ku yihi de kun sanood lakin ma kun iyo shan boqol lakin umadu ma dhaafayse martaasa waxaan leenahay de wax la dhaafay ma imika walow kun iyo afar boqol iyo saan ku jirno lakin umuurihii udaliishanay lahaa imika ma dhadhawo wax de weli waxaasi ila ay muuqdaan wixii weli lama gaadhin ma taasoo bal muhimka sayidi raximah allahu tacaala bal markaa hadda xadiidkii taas xataa ata lmasjid faqama yusalli rasuulka ilaahay baa istaagay isagoo tukanaya biadwali qiyaamin qiyaamkii ugu dheeraa warukuucin wa sujuudin sujuudda dheerkeedna waa ka xadiidka abu muusana inoogu yimi oo macnaa qiyaamkii ugu dheeraa uu salaad ku tukado rukuuctii ugu dheerayd iyo sujuudtii ugu dheerayd ayuu rasuulka ilahay salaaddii kuba tukaday ma ra-aytu maan arag yafcalhu waa qiyaamka madkuurkaa weeye imika madkuuraan ugu celiyo waa qiyaamkii rukuucdaas sujuuddaas isagoo samaynaya fi salaati qad weligayo maan arag salaad dhexdeed isagoo rukuuc intaa leeg rukuucsanaa ama sujuudba intaa leeg sujuudsanaa ama qiyaam intaa leeg taagnaa uma qaala wuxuu yihi ina hadihi alaayaati aayaadkan allatii aayaadkaasoo yursilu lah ilaahay soo dirayo laa takunu limowti axadi walaa lixayaatih ruux dhimashadiina uma arrintani uma dhacayso noloshiina iyo dulmigiisa iyo dhibtiisa badan oo waxay la madoobaadaan oo taas oo kale iyadana arrinta uma dhacayso ruux noloshiitoona walakina allaha ilaahay yursiluhaa waa diraya yukhawifu biha cibaada waa san lafdigii horeba xadiidkii abi mascuud kuba soo maray wamaa nursilu biاlaayaati ilaa takwifana deeba ayuu waafaqsan yihiina faida ra'aytum hadda aragtaan minhaa aayaadkaa shay-an shay kaba mid ah ama shay-an minha fafzacu waxa u degdegtaan fatian isaci iltijaa iyo maangalka iyo deg deg wax loo degdego taas fafzacu ilaa dikrihi wa ducaa'ihi wastikfaari ilaahay xuskiisa iyo baryadiisa iyo istikfaartiisa u degdega ee waxaasi waxay sabab unoqonayaan ba balaayada inay kor noqoto haddii ciqaabi waxan ay kaba dhalan lahaydna ciqaabta ilahay idinka badbaadiye wa fi riwaayati min alcalaay kasafat shams cabdillah abu camir alashcari iyo moxamed ibn alcalaa abu kurayn baa xadiidka wada wariyey mid waxaynu kusoo aragnay muxuu yihi khasafat shams ama abu kurayb isaga kasafat shams wa qaala waxaanu yihi yukawifu cibaada halkan yukawifu biha cibaada bihadama sheegina yukawifu cibaada waana de itqaanka xifdigii de waa maya waxaan ujeeda imaam muslim ilaalintii badnayd oo alfaadaha shuyuukhda ilaalinaya وxdثnي cbayd للh بن cmر الqwاririي qال xdثna بشhr بن المفضل qال xdثna الjurayriي عan أbي العلاء xyاn بن عmayr عan cبدالرحمن بن سmرة qال أنh qاl bl صxaabiga cبdاللahi بن سmرة waa aصxaabtii rasuulka ilahi buu kaba mid yahay xyاn iبن cmayr waa nin taaبici oo taabiciinta dhex kaba mido ninkaa hore aljurayriyi nisbadiisa isaguna waa reer jurayr un oo waa adigu waa isla reer waa taabici dhexe isagu aadna lakin de waa nin cumrigiisna waa dheeraaday be ninkan kuxigaana aljurayri horeynu usoo aragnay saciid ibnu iyaas baa la yidhaha nisbadiisna waa tan aljurayri oo jimtu way damisan tahay waana nin sikaaru taabiciin kamide lakin waxa uu kamid yahay qolooyinkii de iyagoo markii hore xifdi fiican lahaa markay waaweynaadeen taas oo kale xifdigoodii xumaado waa qeybta ay yidhaahaan mukhtalidiinta xifdigoodii wixii ay xifdisnaayeen baa iskaga darsamay o dee taa qalada iyo riwaayaatkoodii wixii aan lagu aqooni ay kuba yimaadeen mukhtalidiin kollay qolooyinka mukhtalidiinta ana ere kala duwan oo saxiixa inooguma sugan taasi way ku timiyeen waxay leeyihiin marka la eego xagga daabid riwaayaadkooda aqbalkoodao dee xadiiskoodii hore intaan ikhtilaadka ku iman lagaba wariyey ee la og yahayna waa la aqbalaa xadiiskii bacda alikhtilaad laga wariyey ama aan la kala saarayn inuu qabla alikhtilaad ahaa iyo inuu bacda alikhtilaad ahaana waa la celiyaa kollay siday ku kala soocana culimadu waa ruwaadda oo ruwaaddii dee berigaa hore laba kulantay ee xadiidkiisii ama xadiidkiisii hore taqaanayna dee waa taa lagu kala sooco kuwii berihii dambe uu weynaaday uu soo gaadhayna riwaayadoodii baa la celiyaa kol kol baa ninku labada waktiba uu la wada kulmayo markaa xadiidkiisa la kala sooci kari waaya markaa jurayri markaan eegno kollay way tiriyaan culimadu majmuuco bad ama dad aan yarayn oo ay yidhaaheen qabla ااkhtilaad bay la kulmeen dadkaa waxaa kamida bishr bn mfadalkan aan hayno cabdilacla ibn cabdilacla oo riwaayada dambe inooguba iman doono iyo labada sufyaan iyo labada xamaad iyo ibnu culaya iyo yaziid ibnu zureyc iyo ragga adigu qolooyinkaa leh ayaa ah dadkii qabla اkhtilaad la kulmiya xadiidkiisii hore weeyaane qadiimkaa ee صaxiixa ahaa weeye saddex sanadood baa ikhtilaadkiisu ahaa markaasuu dhintay isagoo saddex sanadood ikhtilaadkiisaasi jiray dadka mukhtaliinta ragga qaarkood صaxiixana kuma sugan bacd ااkhtilaad wax laga wariyeyba maba jirto oo de dadka qaarkood sida jariir ibnu xazimiya inamadiisii baa dadka udiiday inuu wax wariyaba way udiideen cidi inay utimaado xadiidaba qaataba way diideeno waa la xijaabay marka waxay noqotay inaan xadiidkiisii hore mooye xadiid damboo laga wariyeyba aanu jirin oo dadkiisii baa ilaaliyey dadka qaarna dee labada xaalaba way jiraan oo xadiidkiisii hore kol kol bay dee safarada iyo markuu magaalo hebel joogay ayaa xadiidkiisu de had iyo goor ina raggan marka la yidhahho ninku waa siqo maha inay siqanimadaa kaga hadhayeen oo kol hadduu dee la yidhaaho khalaas jaawis alqadar oo siqanimo heerkeed buu inoo gaadhay haddana waa lala soconayay un ilaa uu ka dhimanayo xadiidkiisii maxaa iska bedelay xifdigiisu muxuu xumaaday markaasaa deeta in ikhtilaadku dadka siqaadkaa xadiidkooda kuma yimaada dadkan ama dee la cilaynaya xadiidkooda waa dadkii siqaadka ninka daciifka marka horeba waa daciifba bal ninkan adigu waa taas baan leeyahy bishr bnu fadalla waa dadkii xadiidkii iyo ninkan cabdilcala inoo dambeeya wuxuu yihi marka cabdiraxmaan bin samraqala baynama waqti ana anigu armi aan ganayo biashumiyi leebabkaygii fi xayaati rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam waqti jihaad weeye madiinana waa joogay meel buu de iskaga tadarur bay ahayd iyo tababar leebabkiisi buu ganayay ayaa id waktigaa inkasafat shamso cadceedii ayaa madoobaatay isagoo meel hadda joogo yar madiine un kaba midoo yar durugsan fanabadtuna wixii asumtii aan watay baan iska daadiyo waqultu waxaa idhi laanduruna waan eegi ilaa ma yaxdusu lirasuuli llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay waxaa ku kusoo darinaya waxaa kusoo kordhaya u cusboonaanaya fi inkisaafi shamsi bisababi inkisaafi shamsi cadcedan madoobaatay bal maxaa rasuulka ilaahay o dhan muxuu samayn bal waxaa ku imanaya rasuulka ilaahay laba imanayo ayaan hubsan doonaa xaggii rasuulka u dhaqaaqay markaa lamuu jooginoo kumanaan u dhaweyn alyawma maanta fi inkisaafi shamsi alyawma faintahaytu ilayhi waxaan soo gaadhay walxal wa raaficu yaday labadiisii gacmood ee waktiga ducada oo tan gacmaha sare loo qaaday oo gacmihiisii sare qaadayo oo yadcu uu ducaynayo wayukabir uu takbiiranayo wayaxmadu ilaahay ku xamdiyayo wayuhalil uu tahliishanayo xataa julliya ilaa laga fayday cadceedii cani shabta cadceedii wixii daboolay faqara wuxuu akriyay rasuulka ilaahay suuratayni laba suuradood warakaca waxaan u rukuucay ragcatayni laba rukuucood wafti baa inoo dambeeyay bal xadiidka markaasaan imaam nawi baaba inoo tawjiihin doona hadii ala yidhaha aan eegi doonaayo وxadثna abubakr بn abi shaybta qala xadثna cabdilclى ibn cabdilclى can اjurayri waa ti aan lahayn cabdilclى ibn cabdilclana waa dadkii markii hore waa xertiisii horean leenahay maana xertii dambe can xayaan bni cmayri can cabdiلرaحmaan ibni samurata wakana min aصxaabi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala kuntu waxaana artami ku gana eeg markii hore armi baa riwaayada hore ahayd artami baana imaka halkan inooguba sugan ataramana lafti dambe wey inta waa isla wada macne leebkiisu dee maaha lahwi tani waa shay dee cibaado noqonayo taas walow nooc lahwina uu yahay oo dee uu ku tababaranayayba oo haddaba ataram artami waxaan ganayay biasumin leebabli aniga i sugnaaday bilmadinati fi xayaati rasuuli llahi salى الlahu alayh wasalam id waqtigaa kasafat shamsu fanabadtu waan tuuray faqultu wallahi laandurana ilaa ma xadata lirasuuli llahi sala allahu alayh wasalam fi kusufi shams halkii horena yaxdusu ba waa isla mid un qaala wuxu uhi faataytuhu waan imi waayo isaga salaadii waa laga horgalay rasuulka ilahi baan u imi walxaal wa qaa'imun uu taagan yahay fi salaati salaadii uu ku dhex jiro raaficu yadayhi gacmihiisii uu sarow hayo fajacala yusabixu malaa waqtiyadii ictidaalkaa suurtagala ictidaal inay ahayd fajacala yusabixu wayaxmadu wayuhalilu wayukabiru wayadcu xataa xusira canha ilaa cadcadiiba wixii daboolay ama madowgii ka tegey qaala wuxu uhi falama xusira canha markii madowgii kaba tegey ayuu qara'a suuratayni wasalaa ragcatayni laba suuradood akriyay laba ragcadoodna tukaday xale waxaan soo sheegnay de waana isku waafaqsanya culimada kol haddii ay samadu caddaato oo weli ama de cadceeda caddaato ama dayaxiba uu caddaado oo weli salaadii la tukanin aan la tukanayn lama qaleeyo lagamana daba tegayo kol haddii ducadii waa la wadi haddii lagu jirana waa lagu sii wadi laakiin kol haddii ay dhacday intaan la tukan khalaas waqtigeedu waa tegayba xadiidkana si wax markii ay caddaatay falama xusira canha ayuu laba suuradood aqliyay laba ragcadoodna tukaday bal taas baa laftigana sheekhu raximah llahu tacala halkan uu qabanaya waxa u leeya waa dhici karta in lagu tiriyo tani lafti mushkila inuu yahay loo maleeyona daahirkiisi inuu keenayo rasuulka ilaahay salaadii kusufka inuu bilaabay intay cadceedii iftiintay dabadeed arinku taas maahe meeshii waxa weeye ma banaan uu leeyahy salaadba in la bilaabo bacda linjira waayo sabab ba ilahay sababta in imika maba jirto markaa lama tukan karo ee xadiisku wuxuu ku xambaaran yahay buu leeyahay isaguba riwaayada dambey taasi inooga muuqataaye markan uu rasuulka soo gaadhay salaad buu ku jiray rasuulka ilaahay salaad buu ugu yimi ee intaanu gudagelin umuu iman marka waxa ay tahay riwaaya dambe inoo caddaynayso wixii rasuulkii ilaahay ka dhacay ragcaddii dambe ama qira ha noqoto ama rukuuca haba noqoto ama duca haba noqote ayuu inta dambe isugu wadageeyo kuba jamciyo arrinku wuxuu noqonayaa isagoo ragcadda rasuulka ilaahay tukaday markuu soo gaadhay waxa weeyaan wakti laga yaaba ictidaalna uu kuba soo gaadhay ama taas ayaa ragcaddii dambe ayaa maxaa ka dhacay laba rukuucona inuu tukaday ee sujuudana way jireen ducadaasna uu laba yimi waxaana meesha daahira intii uu rasuulka ilaahay ku jiray salaadii dee uu ku jiray be ragcaddii horena isaga kumuu soo gaadhina inay cadceedii iftiintay oo waa kan isagii ka warhaye ogaaba dee rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh salaadiisii uu watay buu taam yeelay dee inaan lagaba warhayno waa suurtagal waxaanay jumladii salaada ugu dhamaatay laba ragcadood oo isagu ragcad kaba soo gaadho oo tan labada rakuucood labadan ragcadood uu sheegaya laba rakuucood baan kaba dhigaynaa sayda axaadiistii kaleba iyo riwaayaadkii kaleba inoogu waafaqdo salaada habkii loo tukanayena ay arrintu u wada waafaqdo de bal matala taas ayuu baan taasaan ku xambaarayna waa nawowi cibaaradiisi raximah allahu tacaala xdثna محamed بن مسنى qal xadثna saلم بن نوح qal aخbarana الjurayriy saلم بن نوح ma garanaya inuu de dadkiisii hore ahaaye dadka dambe inuu yahay bal ninku ma ahaba nin la sima raggaas hore oo kaleo xadiiska waa dariiq mutaabaca weeyaan oo nin saduq la idhaha ama xadiiskiisu xasan martabadii inuu gaadho mooye maha rijaashaas dee heerkaasoo barkood hadday tawsiiqiyeen barhkood hoos u dhigay xaaladiisuna way jiraanba salim ibn nuux waana min atbaaci taabiciin raggii ugu dambeeyey qala akhbarana اljurayriy can xayaana bni cumayrin can cabdiraحman ibni samurata qaala baynama ana atrama markaa armi iyo artami iyo atrama waa isla macnay biasumi li calى cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam id khasafat الshams uma dakara naxو xadiiثihima cabdilacla iyo bishr bn fadl xadiiskoodii mid laba mida ayuu sheegay وxadثnي hاrون بن سعيid الأyلي qال xadثna بن وهب qال aخbarnي cمر بن الxاrث أن cبدالرحمن بن القاسم xadثه عن أbيه القاسم بن محمد بن أbي بكر الصديq عن cبداللahi بن cمر wa xadيث cبداللahi بن cمر waxaana ku jira snadka labadno isdhalay dee horena usoo aragnay waa cبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أbي بكر الصديq qاsم waa taaبعي dhexe waana fuqahadii madiinade ayuu kaba mid yahay toddobada ahayd buu kaba mid yahay qasim ibn moxamed cabdiraxmaanna waa nin sidiisoo kale aan kaba dhicin oo caalim ahaa laakiin walow dad saxaaba a soo gaadhay ama uu la kulmi kari lahaa lama hayo axad saxaabo kamid a uu riwaayo ku leeyaho saa daraaddeed dee walow cidaadkiisu dadkii taabiciintiihi uu noqonayo haddana ru'yo axad saxaabada kamida umay sugnaan waxaa bukhaari kuba sugan meel san oo kale ay u kala warinayeen waa kitaab ulxaj meel dhacday sufyaan ibnu cuyeyne ayaana cabdiraxmaan kaba warinayey ayaa wuxuu sheegay u yihi xadathanii cabdiraxmaan ibn lqasim wa kana afdala ahli zamani waa dadkii waktigiisa ninkii ugu madnaabu ahaa markaasuu sheegay aabihiina deetuu raaciyataa wa kana afdal ahli zamani macnaa labadaba muxuu ku sifeeyey inay waktigoodii marka la eego dadkii waktigooda dadkii ugu mudnaa ay ahayn mar wuxuu kaba cabiray kuwii ugu mudnaa inay ahaayeen waa dad martabadaa leh waa qoyskii alu abi bakrin can cabdillahi bni cumar anahu kana cabdillahi bni cumar waxaa yukhbiru mid warama can rasuuli llahi salى اllahu alayh wasalam anahu qaala inuu yihi ina الshamsa wاlqamara laa yaksifaani limowti axadi walaa lixayaati walakinahuma aayat min aayaat illahi mid kastaaba waa aayad aayaadka ilahay kaba mida faida ra'aytumuuhuma haddaa aragtaan dee madowgoodaas fasalluu salaa tukada وxadثna abubكر بن abي شhaybة ومحamed بن cabd للh بن نmayri qal xadثna مصcb وhuوa بن المقdاm qal xadثna زائdة qal xadثna زiyاd بن cلاaqة وفي riواayaةi abي bكri qal qala زiyاd بن cلاaqة waana nin taabiciya oo kaley aadna u cmriyo malaa boqol dhaafay wuxuu yihi ninkaasi samictu مغيرaة بن شhuعbة مغيرaة بن شhuعbaan maqlay yqul xaal ku qawlayo inkasفat الشhمس عlى cadi رasuuل الlahi صلى الlه عليه وsلم yوم mata إbrahim faqala rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam ina الshamsa wاlqamara aayatani min aayaati illahi laa yankasifaani limowti axadi walaa lixayaati faida ra'aytumuuhuma fadcu llaha wasalluu xataa tankashifa ilaa dee wada ilaa ay waxaasi idinkaba faydmayaan de haddii salaadii xataa laga baxaan ducadii iyo dikrigi iyo istifaartii baa la wadaya allah subxaana watacaala alaa aclam bal baabkii waa inoo dhamaad insha allahu tacaala salaadna waxaa inaga habayba kitaab ljanais oo dee aan dee salaadna